soomaalida magaalada toronto ilaa iyo hadda waxay u muuqdaan kuwo ku faraxsan dadaalada iskaashi ee ay geliyeen sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka haysta dhallinyarada oo ay ugu horeyso dilalka sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay kanada toddobiyo soddon qof ayaa lagu dilay magaalada toronto laga soo bilaabo bishii januari ee sanadkan ilaa bishii hore ee julaay waa tiro ka badan labaiyo tobanka bil ee sanadkii tegay ee labada kun iyo labaiyo labaatan oo guud ahaan magaaladan lagu dilay afar iyo labaatan qof afar qof ayaa soomaali ka ah toddoba-iyo soddonkaasi qof waa tiro aada u yar marka loo eego tirada dhalinyarada soomaalida ee lagu dilay magaaladan sanadihii tegay bilooyinkan oo kale ayaa lasoo wariyaa korarka dhibaatooyinka haysta dhalinyarada ururka positive change wuxuu ka mid yahay ururada soomaalida ee u istaagay sidii arrinkan wax looga qaban lahaa doctor xabiibe aadan oo ka mid ah madaxa ururkaasi ayaan weydiiyey dadaalada ay geliyeen arrinkan positive change waxay ku dadaashay markii wiil nala ka dilo annaga waxaa la oran jiray wiil kriminaal ahoo dembi geystay baa la dilay waa ka dagaalanay joornalistaha iyo idaacadaha in laga joojiyo arintaas wayna ku guulaysanay waxaan kaloo aan raadinay in boliis la qoro soomaali oo af soomaali ku hadlaayo caruurteenna in dhexdeeda boliis laga qoro laba gabdhood iyo lix wiil baan ku guulaysanay welina waa dagaalamaynaa waxaan kaloo ku guulaysanay in la ogaado in community soomaali ay jirto canada dhexdeeda ayna rabto inay hore u socoto waxaa kaloo taasi dhalisay inaa annaga dhexdeena ismobilise gareyno oo aanu muxuu ahaa isku nimaadno taasna waxay dhalisay inaanu dibutaatiyaal yeelano oon doorano so positive change waxay ku dadaalaysaa inay wax ka bedesho fikradda laga qabo wiilasheenna iyo soomaali community hooyooyin hore caruur looga dilay ayaa wada dadaalo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dilalka dhallinyarada shamse ibraahim boolis iyo hooyooyin kale ayaa si joogtaha ula kulma laamaha amniga ee magaalada toronto waxay iga warantay kulamadaasi ay la yeesheen booliska wada shaqeyn fiicanaa noo socoto wada shaqeynteenaasna waxay tahay in bil walbaba aan lix division aan la kulanno ayagoo taasoo ayna siinayaan ayagana warbixinta bishaas wixii dhacay xaafadda ka dhacay iyo in aan wada ognahay annaga iyo boliiskaba si jamac ahaan aan xaafaddii oga wada warqabno waagii hore saasma een hadda waxa waa division kasto miiskaan la fadhiisanaa waa la xisaabtanaa xaafadiina maxaa ka dhacay sidee ma aragtay aada xaafadda oga warqabtaan sidee u serve garaysaan sidee u protect garaysaan maxaa ka gaartaan aada ilaahay kuu roon yahay annagana communityga ayaan ma aragtay dib ugu noqonaa oon wareysanaa aan dhahnaa xaafadda maaragtay nabadgelyadeeda sidee u aragtaan maxaa idinku dhib eh maxaad cabsi ka qabtaan iyo dhallinyaradeenni oona wada arkay inaan hooyooyinkan u istaagay dantooda iyo kala badbaadintooda doctor xabiibe aadan ayaa tilmaantay in inkastoo hoos u dhacu jiro oo ku saabsan dilalka dhallinyarada soomaalida in haddana loo baahan yahay in dadaaladaasi la joogtiyo waynu dadaalnay laakiin fari kama qodna inta wiil soomaaliya la dhaawacahayo ama la dilahayo annaka orodkeenna iyo qayladeenna way sii jiraysaa hase ahaatee waxaa dilalka soo yaraynahayo dadka wacdigoodii oo la bedelay ma aha wiilku markuu gaaro sagaal iyo toban in la baro inuu ama loo sheego wuxuu samayn lahaa waa in laga soo bilaabaa markuu yaryahay marka waxaan la shaqaynaa waaridka si ay caruurtooda ugu soo bilaabaan inuu mas-uuliyad baqa sideedaba isagoo yar yaasiin abikar waa suxufi muddo degan magaalada toronto wuxuu si dhow ula socdaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida waxaan weydiiyey sida lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada aniga ahaan waxay la haboon marka ugu horeysaa in soomaalida ay muujiso isku xirnaan isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay laamaha amnigana howsha ugu fududaata waxa fiican in naftirkeennaba aan aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena isla markaana waxa xoon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda ula shaqeyn lahaa dad badan ayaa rumaysan in haddii lasii wado dadaaladan in si lamida bulshooyinka kale ee degan dalkan ay soomaalidu ku guulaysan karaan wax kaqabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeyso dilalka xuseen nuur xaaji v o a toronto